deeqdani raashinka ah la gaarsiiyey xarumaha dhimirka xabsiga dhexe iyo xarunta dhaqan celinta magaalada baydhabo ayaa dowlada koonfur galbeed ugu talgashay dadka ku jira xarumahani wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlada koonfur galbeed soomaaliya oo ay wehlinayeen agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha shaqaalaha iyo wasiirka howlaha guud dowlada koonfur galbeed soomaaliya waxaana deeqda raashiinka ah ku wareejiyeen agaasimaha xarunta dhimirka dhaqan celinta magaalada baydhabo ugu horeen waxaa madasha ka hadlay agaasimaha xarunta dhimirka ee magaalada baydhabo aadan cabdiraxmaan gentleman wuxuuna ka warbixiyey xaaladaha ka jira xarunta iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin wuxuuna ka mahad celiyey deeqdani raashiinka ee lasoo gaarsiiyey
runtii maylarasan baahnayn iniyo maylaramanyo aragan xaalada xarunta dhimirka ku sugan taasoo runtii jawaabtiya walahan iyo booqde xarunto dhimirka mas-uuliyiin sarsale ku midayay agaasimaha guud madaxtooyada wasiir caruush gudoomiyaha degmada wasiirka maylarasan howlaha guud taasoo raashin maasha allahu tayo leh oo ilaa iyo boqol maylarasan ka saabsan oo bariisa xarunta maylarasan la booqdeen taasoo runtii xaruntun ato fursad muddo dhowr sano lama san hal sano lukurooga raashin tayadan leh xarunto horumar sheegna in badanna maylarasan runtii xarunto wali ka haraysan boqol iyo tumi sadeed sagaal bilaan ku eta inta kale magaalku eyin wali rajeyna insha allahu tacaala damboyti iyo mayla mustaqbalka dhow in raashinkan raashinku si tayafayle kusii badan oo maylarasan iyo hadeersii doonaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo isaaq maxamed cali ayaa ka waramay waxyaalaha ay gaarsiiyeen xaruntani
markaad raashin oo i tayan lah yageeka dhinjaane meelin oo baahooyinku jarti markii oo warbixintii ana deerti marka dageeka raashinkaasi unmayka wareejinay datoorka ugu dambeyntii wasiirka gargaarka koonfur galbeed cabdinaasir caruush ayaa ballan qaaday in dadka ku jira xarunta dhimirka iyo dhaqan celinta ee magaalada baydhabo ay gaarsiin doonaan cunooyin intaa ka badan oo raashin aan u keenno bukaanka ku jira xaruntan oo run-aantii muhiimad gaara u leh bulshada koonfur galbeed soomaaliya baahiyo badanaa meeshaan ka jira ha noqoto dhinaca caafimaadka dhinaca daryeelka bukaanka iyo dhinaca mushaaraadka iyo waxyaalihii u baahnayn dadka shaqeeya oo kulligood gabaabsi ku ah waxaan rajeynaynaa in loo wada istaago sidii marka horeba loogu taagnaay labalaabo sidii meeshaan dadka aan dowladda u nahay shacabkeenna adeeg fiican u heli lahaayeen maanta ma aha markii u horreysay oo xarunta aan soo booqana aan wax keenno insha allah markii u dambaysana ma noqonayso waxay noo leedahay muhiimad gaar ah haddaysan ahayn muhiimadda koowaad ay noo tahay dadka ku jira xarunta dhimirka iyo dhaqan celinta ee magaalada baydhabo ayaa u baahan in la gaarsiiyo gargaaro kala duwan maadaama xaruntaasi ay ka jirto baahiyo badan